xili magaalada gaalkacyo oo uu ka socdo toddobaadka ololaha nadaafadda ayna garwadeen ka tahay maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ayaa guddoomiyaha degmadaas cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaali waxa uu digniin u diray bulshada hareeraha wadooyinka soo dhiga qashinka waxa uuna guddoomiyuhu sheegay in tillaabo laga qaadi doono waxaad ogtihiin inaan ugu talagalnay ganaax waxaad ogtihiin amar inaan bixinay mar kale waa ku celinaya askarta iyo saraakiisha laama amniy waxaan rabaa inaan amro qofkii hortiisa iyo hareerihiisa aan nadiifin sharciga in la waafajiyo tallaabo sharci waafsana laga qaado bulshadana waxaan ka codsanayaa kaambeynkan in lagu soo biiro laga qayb qaato waxaan ka shaqaynayno ilaahay darsi waa uga shaqaynaynaa waxaan rabaa bulsho weynka reer gaalka inaan mar kale ugu baaqo walaalayaal qof kasta gurigiisa afarta hareerood ha xaqiijiyo nadaafadeeda dhinaca kale guddoomiyaha ayaa u mahad celiyey ardayda jaamacadaha degmada gaalkacyo oo qeyb ka qaatay ololaha nadaafadda waxaana ugu baaqay bulshada qeybaheeda kala duwan in ololahan ay ku soo biiraan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshaweynta reer gaalkacyo dhammaan intii ka qayb qaadatay qofkii muruq uga qayb qaatay iyo qofkii cod uga qayb qaatay iyo qofkii maal uga qayb qaatay inta waxaan rabaa inaan waa mahadsantihiin shaqaduna kow ma joogto weli waa sii soconaysaa waxaan ka codsanaya kaambeynkan in lagu soo biiro laga qayb qaato qof kastana meheradiisa uu dhowro iyo gurigiisa nadaafadeeda aad iyo aad baa umahadsantihiin mar kale jaamacadda bahda modareen aad iyo aad baa umahadsantihiin maamulka dowladda hoose ee gaalkacyo ayaa sheegay in ololaha nadaafadda ee toddobaadkan ay wadaan ay kaga golleeyihiin sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen bilicda iyo quruxda magaalada gaalkacyo